matayos cutubka sagaal iyo tobnaad
waxaa dhacay in goortuu ciise hadallada dhameeyey uu galili ka tegey oo wuxuu yimid sohdimaha yuhuudiya oo webi urdun ka shisheeya waxaana soo raacay dad aad u badan oo halkaas ayuu ku bogsiiyey iyaga markaasaa farrisiintii u timid iyagoo jarrabaya oo waxay ku yidhaahdeen ma xalaal baa in nin sabab kastaa naagtiisa ku furo wuxuu u jawaabay oo ku yidhi miyaydnaan akhriyin kii bilowgii uumay iyaga wuxuu ka dhigay lab iyo dhadig oo wuxuu yidhi sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa oo labaduba waxay noqonayaan isku jid sidaa darteed haatan iyagu laba ma aha laakiin waa isku jidh haddaba wixii ilaah isku xidhay ninna yaannu kala furin markaasay waxay ku yidhaahdeen haddaba muuse muxuu u amray in warqaddii furniinta iyada la siiyo oo la furo wuxuu ku yidhi maxaa yeelay muuse wuxuu idinku fasaxay inaad naagihiinna furtaan qalbi indegnaantiinna aawadeed laakiin bilowgii sidaas ma ay ahayn waxaan idinku leeyahay ku alla kii naagtiisa ku fura wax aan sino ahayn oo mid kale guursadaa wuu sinaystaa oo kii guursadaa tii la furay wuu sinaystaa xertiisii waxay ku yidhaahdeen haddii nin xaalkiisu sidan yahay xagga naagtiisa in la guursadaaba ma wanaagsana laakiin wuxuu ku yidhi dadka oo dhammu ereygan ma wada aqbali karaan kuwii la sii mooyaane waayo waxaa jira bohamo sidaas kaga dhashay uurkii hooyadood oo waxaa jira boohamo dadku dhufaanay oo waxaa jira boohamo iska dhigay boohamo boqortooyada jannada aawadeed kii hadalkan aqbali karaa ha aqbalo markaasaa ilmo yaryar loo keenay inuu gacmihiisa saaro oo uu u duceeyo laakiin xertii ayaa canaanatay markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ilmaha daaya oo ha u diidina inay ii yimaadaan waayo kuwaan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada jannada gacmihiisa ayuu saaray iyaga markaasuu meeshaas ka tegey oo mid baa intuu yimid ku yidhi macallin wanaagsanow maxaa wanaagsan oo aan sameeyaa inaan nolosha weligeeda helo wuxuu ku yidhi maxaad wax iiga weydiinaysaa wanaagga waxaa jira mid wanaagsan haddaad doonaysid inaad nolosha geshid qaynuunnada dhowr wuxuu ku yidhi weeh ciise ayaa ku yidhi waa inaanad qudhgoyn waa inaanad sinaysan waa inaanad waxxadin waa inaanad marag been ah furin aabbaha iyo hooyada maamuus oo waa inaad deriskaaga u jeclaataa sidaad naftaada u jeceshahay ninkii dhallinyarada ahaa ayaa ku yidhi kuwaasoo dhan ayaan dhowray maxaa weli ii dhiman ciise ayaa ku yidhi haddaad doonaysid inaad samaatid tag oo iidi waxaad haysatid oo masaakiinta sii oo waxaad jannada ku lahaan doontaa maal ee kaalay oo isoo raac ninkii dhallinyarada ahaa goortuu hadalkaas maqlay ayuu baxay isagoo calool xun waayo wuxuu ahaa mid waxyaalo badan leh markaasaa ciise wuxuu hertiisii ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay nin hodan ah inuu boqortooyada jannada galo waa ku adag tahay haddana waxaan idinku leeyahay nin hodan ah inuu boqortooyada ilaah galo waxaa ka howl yar in awr irbad daloolkeed ka duso xertii goortay maqleen aad bay u yaabeen oo waxay ku yidhaahdeen haddaba yaa badbaadi kara ciise intuu eegay ayuu ku yidhi waxaannu uma suurtoobaan dadka laakiin wax waluba waa u suurtoobaan ilaah markaas butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi annagu wax walba waannu ka soo wada tegnay waana ku raacnay maxaannu haddaba heli doonnaa ciise ayaa ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay kuwiina i soo raacay wakhtiga cusboonaysiinta goortii wiilka aadanahu carshiga ammaantiisa ku fadhiisto idinkuna waxaad ku fadhiisan doontaan laba iyo toban carshi idinkoo xukumaya laba iyo tobanka qolo oo israa'iil oo mid walba oo ka tegey guryo ama walaalo ama aabbe ama hooyo ama carruur ama beero magacayga aawadiis wuxuu heli doonaa boqol laab oo wuxuu dhexli doonaa nolosha weligeed ah kuwo badan oo hore waa dambayn doonaan kuwo dambena waa horayn doonaan